waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
isla wararka doorashada madaxweyne ee dalka mareykanka ayaanu ku jirnaaye shir jaraa'id oo uu goor dhoweyd qabtay madaxweyne donald trump waxa uu ku sheegtay inuu isagu ku guuleystay doorashadii inkastoo weli ay jiraan gobollo aan weli codadkoodii tiradooda la dhammaystirin welina aan cidna ku dhawaaqin cidda ku guuleysatay madaxweynenimadii dalka mareykanka burhaan axmed waxa uu ku sugan yahay magaalada colombus ee gobolka ohio waxa uu u ololeeyaa xisbiga dimuqraadiga ohio waxaa ku guuleystay donald trump waxa aan weydiiyey bal sida wax u socdaan waxaana uu yiri heshaa hadda saacadda waxay noo tahay one fifteen aniga habeennimay ii tahay ohio time marka hadda saan arkayno waxay kala maraysaa biden oo two fifteen leh iyo trump oo one seven one leh waxaa dhiman isdeedo badanaa dhiman georgia pennsylvania michigan iyo wisconsin ayaa dhiman iyo maine iyo isdeedo badanaa dhiman marka waxaana hadda la leeyahay biden uu yidhi haddaa eto weli uu soo baxay vice presidentk uu yidhi macnaha nambaro badan oo macnaha waa la tirinaya waxaa laga warsugayaa dadkii xisaabinayay codadkaas marka maadaama ay maqan yihiin codad aada u fara badan maadaama loo codeynayay waxa la yidhaahdo codsi la codsanayay absentee ballet waxa la yidhaahdo dad maaragtay maxaa la lahaa meelay ku codeynayay marka waxaas oo dhan lama tirinin marka marka waxaas la tiriyo ayaa micnaha la ogaan doonaa laakiin nambaradu way socdaan oo macnaha waa la xisaabinayaa ilaa iyo hadda isteedadaas oo dhan marka waxaa laga yaabaa inay caawa ay dhammaan weydo ilaa berita ay gaarto miya ha caawa ma dhamaanayso because caawa ma dhamaanayso hadda waa wanfiid ilaa caawa kolley xisaabtii waa la joojiyey tarin dadki waa la kala tegey beriya hadda magaa isteedada qaarkood waxaa la bilaabayaa in tiradii la bilaabo oo tiradii dadkii la tirinayay oo la xisaabinaya maadaama gacana lagu xisaabinayaa inta dadka absentee baaladka oo ku soo codeeyeen soo direen meelka ay soo direen marka haddana isteedada badan waxaa dhacday boostada ilaa iyo saddex boqol oo kun oo boosadooyinka meelka lagu soo dirayay ayaa dhumeen oo oo jaajka jaaji badan maanta ay ku xukumay in dadka xataa dadkaas qof walba la xisaabiyo oo mataqaana codkooda loo xisaabiyo marka kolley ilaa iyo maanta ilaa iyo bere ilaa iyo ilaa iyo horta ilaa iyo berito ayaa la ogaan doonaa natiijada dhabta ilaa habeen dambe ma garat waa gartay marka laakiin hadda wax weyn ah oo mataqaanaa trump baa hadda qayliye wuxuu yidhi arizona ayaa philip garowda waxay noqotay waxaa qaatay john biden marka maadaama john biden uu qaatay wuxuu leeyahay codkaas waa laiga haday in lai xisaabiyan rabaa muusan dhihin kulli hala wada xisaabi wax kalaa maqan ma garano marka bidenna wuxuu yidhi win aniga iyo trump keliya maahe dadka xaq waxaa iskale dadka dadka wax doortay ayaa macnaha noqonaya madaxweyne ciddii dooratay noqonaysaa marka xus dadka la xisaabiyo codadkooda la tiriyo la xisaabiyo state kasta iyo oo la sartaal gareeyo oo state secretaryga uu dhaho markaasuu yidhaahdo macnaha qofkaasaa wengareeyey la xisaabiyo nambarada dadka la xisaabiyo marka ilaa caawa lama ogaan karo ilaa briswa xataa lama ogaan karo ilaa kolley waa laisla gaaraya arbacada habeenkina waa laisla gaari doonaa waa garta ugu dambeynta burhaan marka adoo mahadsan xisbiga dimuqraadiga la shaqaysaa cod aruurin badan iyo opinion polic baa la samayn jiray mar walba waxaa la dhihi jiray biden baa aada u horeeya sidii la moodayo ma aha soo maaha markaad fiirisid ilaa iyo hadda meesha wax marayaan
wallahi saa ula socota hadda hadda rool aidana lasoo geliyey wengareeyey oo afara hadda waxaa loogu daray john biden seventeen oo haystay hadda twenty nineteen one seven ayaa laga rabaa in wengareeya haddana hadda waxaa lasoo geliyay rool island waxaa lasoo geliyey afar points oo ahaa oo waxaa qaatay biden laakiin saa sheegaysa meelha runtaa waaye waddanka wuu kalaqaybsan yahay saa ujeedaan macnaheedu in waddanka uu kalaqaybsan yahay xursinaysaa electionkii dhacay sida dadka waxay leeyihiin moralkii iyo ethicii ahaan moral ahaan dad badan janjiay sugaayeen oo wax fiican iyo lawqadii wadda afarta lagu soo jiray wax laga bedelo laakiinse waxay kutusinaysaa wadan weli uu ka jiro mataqaanaa arrin xasaasiyadan oo welito uu kalar ah maarata naxays ma garat macnaha ay caddaanku ay aad ay ay ay ay ay xataa ay ay runtii ay u muujiyeen ay kutusinaysaa waxaa dhalada xun afar sano madaxweynaha kusoo hadlaya dadka madoogo caayay dadka handika dadka micnaha disabilityga dadka cuyaamiinta ah dadka danyarta ah waxaas oo dhan oo la arkayay dad badan waxay isdhahayeen ay aaminsanaayeen moral ahaan trump intaan ma soo gaaraya marka hadda caawa waxay kutusinaysaa in macnaha isteedo badan ay ay aadeen oo uu qaatay ninka la yidhaahdo trump uu ku qaatay wax yar uu ku qaatay taas waxay kutusinaysaa dadkii inuu weli uu rabo oo dadka caddaanka khaasatan majority-ga caddaanka marka la fiiriy numberka dadka weli u codeeyay u badan waa dadka ugu badan oo caddaanka aan aqoontoodu ay badneen oo waxbarashadoodu ay badneen oo marka la fiiriyo xataa county county loo xisaabo loo fiirinayay taasaa marka waxay keentay in mataqaanaa waxay keenaysaa waddankii inuu weli halis lagu sii jiro welita magarat kaasina wuxuu ahaa burhaan axmed oo khadka telefoonka ee gobolka ohaayo iigu waramayey australia gudaheedana maxamed ibraahim waa aqoon-yahan gobolkan degan ishana ku haya doorashada dalka mareykanka waxaan weydiiyey bal sida uu u arko in madaxweyne donald trump uu sheegto inuu ku guuleystay doorashadii inkastoo weli si rasmiyana aan loogu dhawaaqin cidda ku guuleysatay welina gobolada qaarkood tiradii ay socoto waxaana uu yidhi xasano waa ku salaamaya marka hore adii iyo khiyaarta ku dhegaysato o dhan waxaa lagu jiraa wakti cajiib ah yani waxay ku tusaysaa xaaladda adduunka iyo xaaladda siyaasadda maraykanka meeshay marayso in heerkan soo gaarto waa wax lala yaabo wey aniga kolley qof ahaan aad baan uga naxsanahay oo waan ula yaabanahay inay heerkanba gaartay oo saacado ka hor madaxweynihii inuu yiraahdo arrintan masoo dhexgalaya haddana uu is-ilooba ama kasbuu u leeyahay anaaba guulaystay waa wax lala yaabo wey marka waa wakti waxaan ku jirnaa cajiiba markaan balaarana meesha ku dhamaato weliba inkastoo doorashadii weli aysan dhammaan laakiin guulo badan buu gaaray gobollo badan buu ku guulaystay rajadiisuna hadda ma xumaa ama labadoodaba rajadooda haddii mid la yidhaahda kiisaa fiican baa laisleeyahay soo maha maya lama garan karo waayo de dad badan oo codeeyey ayaa jira mar hore oo kusoo codeeyay boostooyinkii waxaa marka laakiin wixii oo dhanba hadda waxaaba sii qasayaba hadalkan ugu dambeeyey uu leeyahay maxkamaddaa sheekada geenaya haddee maba dhammaaninba hadde meesha muwaadinka maraykanka xaq buu leeyahay inuu boodo waxaan weligeed ba waa la samayn jiray waana la sugi jiray marka waxay ahayd maadaama isaga yahay ninkii dhammaaya madaxweynaha waddanka inuu yidhaahdo maxkamadda waxay tirahdaan dhegeysanaynaa laakiin inuuba u hadlo sidii qof laga qaadanayo ama laga xoogayo xukunkii waa arrin aada looga naxo wey oo arrin yani adduunka o dhan loo yaaban yahay wey
doorashada doorasho laysku qabsado caadiyan dunida saddexaad iyo africa ayaa lagu yaqaana laakiin hadda maraykankii adduunka dimuqraadiyadda ugu faani jiray baa laga yaabaa inay isku qabsadaan laftigooda maxkamad islaadaan
maya de markii un laga bilaabo ninkan waktigiisi wey dadkii ka horreeyey dad sharafle bay ahaayeen yani haddaad xasuusato goor iyo bush haddaad xasuusato kuwii ka horreeyey o dhan waxyaalo ka sahlan ba yani mararka qaarkood dulfu qabsada haddana ayaa waxaa jiray gentlemanist agreement ama dadka respectay lahaayeen oo yani sharcigii iyo constitutionka in loo hogaansanaado laakiin hadda meesha sheekada gaartay waa wax aada looga xumaada wey runtii oo yani maba laga hadli karaba inay heerkan gaarto wax lala yaabo wey waa gartay ugu dambeynta daraasadihii la sameyn jiray iyo codaaruurintii la sameyn jiray sidii labadii kun iyo lix iyo tobankii ay waxoodii been u noqdeen mid ka daran bay haddana noqdeen soo lama dhihi karo mama lama dhihi karo weli aniga weli waxaan rabaa aniga in la siiyo wakti dad badan oo codeeyey oon weli codkoodii aan la record garanin baa jira yani nambarka ma dhammaanin weli marka wuxuu sheegoo dhan runtii ma ahan wax saxa waayo inta dhiman bercentageka dhiman hadday u wada boodaan dimuqraatka weli rajo weyn bay leeyihiin marka weli lama garan karo laakiin weli yaab bay leedahayba in inay halkan soo gaartaba ma ahaynba yani marka dadka dhan fikirkooda la fiiriyo qof walba wuxuu isla maba soo gaari karta sheekada halkan marka waxyaalo badan oo siyaasadda maraykanka la ogeyn baa koley qarsana oo hadda soo baxayaan u malanaya waa garta ugu dambeynta maxaa laga baran karaa doorashadan maraykanka hadda ka socda waxaa laga baran karaa siyaasadda adduunka inay isbedeshay oo waxyaalo badan oo awal textbook case ahaan jiray oo laska rumaysnaa inayn isbedeli karin inay isbedeleen marka waxaan ula yaablaba ma laha marka wax soomaaliya ka socda oo kaliya wadamada qaarkood yani haddii wadamadii stableka ah ee laba boqol oo sano ama konton sano dimuqraad soo jirtay maanta marayso in banaanka laisku qabsado waa arrin aada looga naxoba aniga qof ahaan runtii aad baan arrintan u xumay waayo weligii waxaan rumaysnaa aniga in law and order inuu jiro in uu yani sharci adduunka jiro in loo hogaansamo codka yani muwaadinka laakiin runtii maanta waa maalin mugdiya yani qof walba uu tixgelinayo dimuqraasiya iyo dowladnimo waa maalin aada mugdi waa maanta kaasina wuxuu ahaa maxamed ibraahin oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu warramaya haddaba nidaamka madaxweynaha maraykanka loo doorto waa uu ka duwan yahay dalal badan oo caalamka ah warbixin gaaban oo aan ka diyaarinayna waatan doorashada madaxweyne ee ka socota dalka maraykan waxaa lagu go-aamiyaa si ka duwan dalalka intooda badan dalal ay ka mid yihiin new zealand u k iyo australia nidaamka loo doorto ra-iisul wasaaraha waa in xisbigii ugu bata xildhibaanada marka lasoo doorto ninka madaxda u ah markaasi uu sidaas ra-iisul wasaare ku noqdo waa xisbigii aqlabiyad ka hela aqalka hoose ee baarlamaanka balse doorashada maraykanku waa ay ka duwan tahay taas haddaba sidee loo doortaa madaxweynaha maraykanka maraykanku waxa uu ka kooban yahay konton gobol oo kala duwan kontonkaas gobol oo kale ah kuwo yaryar oo ay degan yihiin dad ama ka yar hal milyan oo qof ama milyana iyo kuwo ay degan yihiin konton milyan ama afartan milyan ama soddon milyan sida gobolada new york california texas iyo weliba florida oo ah gobolada ugu waaweyn xildhibaanada laga soo doorto gobolada kala duwan oo taga aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi waxa ay hadba ku xiran yihiin hadba tirada dadka degan gobolkaasi gobolada waaweyn sida california waxaa laga soo doortaa konton iyo saddex xildhibaan oo aqalka hoose ee house representativeka loo yaqaano u matala california sidoo kale gobol walba ama hadad yaraada ama hadad badnaadee waxa uu leeyahay oo ay doortaan laba senatar oo u matala aqalka sanadka oo guud ahaan ka kooban boqol senatar markay noqoto doorashada madaxweynaha dadka gobolada oo dhan inta laysku dardaro qofkii cod bataa sidaas madaxweyne kuma noqdo ee waxaa la isticmaalaa nidaam loo yaqaano electoral college haddaba electoral college nidaamka la yidhaahdo muxuu yahay sideese u shaqeeyaa gobol walba waxa uu leeyahay tiro codbixiyaala ama tiro codada oo loo qoondeeyey taasoo ku xiran hadba inta xildhibaan ee u tagta ama gobolkaas u matasha aqalka hoose ee baarlamaanka oo lagu daray labada senatar oo aqalka sanadka u matala tusaale ahaan gobolka texas waxa uu leeyahay guud ahaan soddon iyo lix xildhibaan oo aqalka hoose u matasha iyo laba senatar oo aqalka sanadka u matala haddaba tirada codka la siiyo madaxweynaha waxay noqonaysaa soddon iyo sideed waxaa lagu tilmaamaa marka oo la yidhaahdaa texas waxay leedahay soddon iyo sideed electoral college halka gobolada yaryar sida wyomi ay saddex leeyihiin marka la isku dardaro tirada sanadka iyo tirada aqalka hoose ay ku leeyihiin alaska oo kale sidoo kale saddex bay leedahay maadaama ay gobol yar yihiin minnesota oo kale toban bay leedahay tiradaasna waxa ay ku xiran tahay sidaan horeba usoo sheegay inta xildhibaan ee aqalka hoose u tagta gobolka oo lagu daray labada senatar marka la isku dardara marka aqalka hoose ee baarlamaanka xildhibaanadu guud ahaan waa afar boqol soddon iyo shan markaad tiradaas ku dartid boqol senatar oo aqalka sanadka uu ka kooban yahay waxay isku noqonayaan shan boqol iyo soddon iyo shan tiro ah washington d c oo ah caasimadda balse aan lahayn senataro iyo xildhibaano aqalka hoose uga tirsan waxaa la siiyaa saddex cod oo ay ku yeeshaan doorashada madaxweynaha tirada guud ee markaas madaxweynaha dooranaysa waxay sidaas ku noqotay shan boqol iyo soddon iyo sideed electoral college waxaa loo yaqaana ah oo gobol walba tiro uu leeyahay tiradaasoo ku salaysan sidii aan hore usoo sheegay haddaba shan boqol iyo soddon iyo sideedaas musharaxii gaaro laba boqol iyo toddobaatan ayaa madaxweyne ku noqda iyadoo labada boqol iyo toddobaatankaas meeshuu doono ama gobolkuu doonaba isku dardarku hadday intaas gaaraan laba boqol iyo toddobaatan goboladuu doonaba ha ka soo helee sidaasuu madaxweyne ku noqonaya waxaa dhacday marar badan in qofka codadka guud ee dalka intii badnayd helay uusan madaxweyne noqon balse uu ku guulaystay madaxweynenimada maadaama labadii boqol iyo toddobaatankii electoral college-ka uu ku guulaystay dadkaasna waxaa ka mid ahaa madaxweynaha hadda xilka haya donald trump oo saddex milyan oo qof ay dheerayd hillary clinton balse madaxweynuhu uu gobollo badan codkooda ku helay nidaamka electoral college-ka sidoo kale al goor iyo george w bush labadii kun waxaa codadka guud ahaan dalka badnaa al goor balse madaxweynenimadii waxaa ku guuleystay george w bush kadib markii gobolkii u dambeeyey oo ahaa florida ay isku qabsadeen tiradii codbixiyaasha markii dambena maxkamadda sare ee dalkaasi ay go-aamisay in george w bush uu guuleystay sidaasna uu madaxweynaha ku noqday
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho